aad u yara aan weli ka dhacin aradan ayaa xoogaa dhacday saad maqasheen oo ahayd laba nin inay isbitaalka malamala la dhigay county hospital oo labadaba ay mid ay siisay kun ay siisay faantiisa mid midka kalena baangad lagu kala jarjaray arrin aad khatar u leh waayo weligeed aan arada aan ka dhicin kolleyna waxyaala badan baa sababeen mar su-aalo la weydiiyey oo xabsiga loogu tegay gabdhaha oo la yidhi maxaa sababay arrintan ayada ah waxay sheegeen inay lagu lagu khasbay nimankan ayaga lagu khasbay weli arrimahaasay sheegeen marka arrintaas ayaa ka dhacday oo aada u foolxun marka kolley hadda isbitaalada yaalaan labada nin idsun baa la siiyey oo waa khatar buu gaaray ilaa indhaha uu beelay oo muddo dhan indhaha waxba u ka arki waayey midna baangad ayaa lagu kala jarjaray marka waa arrin khatarteeda leh marka ummadda arrintaas bal waa inay ay ay ay aada uga fiirsadaan gimaars arrimahan guurka la samaynayo marka intaas ayaan muxuu ahaa ayaan dhisa ifam ayaan idiin sheegaa in intaan ka maqlay kolley diinta islaamka arrimahan guurka meel weyn bay ka tahay oo xibin weyn in la guursado oo si fiican loo guursado saad ogtihiin guurka waa lafdhabarka ummadda islaamka eh ega la guurinayana in badan waxaa la rabaa inay ummaddaas guurto ama dadkaas guursanayaan ee zawjeynkaas inay raalli isku yihiin oo ninkii naanta inay raalli isku yihiin saa darteeda ayaa egi gabadha maaragtay horaan meeridata egi la guurinayo saybada e waa inay ayada amar bixiso oo weliga ay uu amar uu ka qaato uu ma ay amar bixiso si xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam midda yar oo maaragtay dikrada ena sida oo kale waa inay ayadana idan laga helo oo weliba in la weydiiyo hadday iska aamusto marka ayada eh ay maaragtay la ogaado inay aqbashay marka diinta waxay aad maaragtay ay ay ay uxoojin maaragtay ay ay meel oga istaagtay ama axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam guurka ega la guurina labada aya labada isguursanayaan waa inay ridaa u zawjayn waa in la helo ay raadi isku yihiin haddii la waayo aynan labada qof raadi isku ahayn kadib guurkaa wuxuu ahaanayaa guur maaragtay aan aan aan maaragtay waxba kasii aan xilw dhibaatooyinkan hadda dhaceen ayaa dhacayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam gabar ayaa u timid waxay u sheegtay in maaragtay uu aabaheed uu guuriyo ayadan ay raalli ka hayn nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khiyaar ayaad leedahay khiyaar ayuu siiyey macnaha in maaragtay ay maaragtay arrintaas lagu khasbi karin marka dadka muslimiinta eh ay guurinayaan waa inay egay guurinayaan owliyada eh waa in maaragtay ay qofkaas ay aynan khasbin oo ay maaragtay ay nin alla ninkay raalli ku tahay gabadha in la dhaho ninkaad raalli ku tahay la umab ha lagu guuriye haddii markaas ay ay kari karto haddii kale in haddii loo guurinaayo in maaragtay lala lala tashado oo tala tala la siiyo